من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآن
waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala jaan qaadaysaan waa warbaahinta islaamiga ah ayaal furqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan darsiga shan iyo tobanaad ee kitaabka annisaa'u fii aayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinayaa sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdalilaah ee aan ka wada faa'iidaysano insha allah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فردقا وفردقا إني شنية طمنات أما درسي شنية طمنات وإنه كسو قد بنيني مقتطفاتكي أما مارتي ملخصاتكي أن كسو قادرني كتابكي أي قرتي قبل ليلة هذا دكتورة ليلى حمدان كشي كيني شو كوين كدومر كي قرآن كريم كويمي سورة لها كهرلي طبعا لا سو قارني سورة الأنبياء سورة دهرت وحويان توحيدك أياد حقو سارسة كهرليسا iyo waxay ambiyadu la kulmeen dacwada fidinteeda dhibtay kala kulmeen iyo in la sugo macaadka dadka in la soo celinayo oo maaragtay gaaladu waxay aamin- qaarkood aaminsanaayeen ee maaragtay loo caddaynayo inuu shay xaqa yahay oo sugan in maaragtay laysu soo saarayo markii la dhinto Ee, qisada maryam baa suuradda mar kale kusoo noqotay iyadoo mulakhasa hore inuga soo hadalay marka iyada waqti siin maynu horena maryam uga soo hadalay calayhi asalaam Ee, markii uun ambiyada laga hadlayey iyo ayaan bay soo dhex gashay suurat alambiya qisatu maryam soo gashay si gaara looga hadli maayo ama si faahfaahsan looga hadli maayo suurat alxaj iyadana suuradda ku xigta weeye iyada wax qiso oo dumar ku saabsan kamay hadlin laakiin waa suurad aad aad maaragtay qofka muslimka ah inuu akhriyo oo ku tadaburo uu mudan yahay hawaalu yowma alqiyaama ayay aada uga sheekeynaysaa suuradda bilowgeeda iyo tawxiidka iyo bacdiga iyo in la soo saarayo iyadana way sugaysaa aad bay uga hadlaysaa suurat lmu'minuun ayaa ku xigta iyadana xoogga waxay saaraysaa maqaasidkeeda ugu waaweyn waxdaaniyatullah iyo ibtaalu shirk shirkiga inay maaragtay burinayso waxaan jirin inuu yahay ama wax maaragtay eh, aan meel gaadhin inuu yahay qofkii ku dhacana uu ku halaagsamayo aakhirana cadaab waarta uu ku waarayo hadduusan ka toobad keenin bay ka sheekeynaysaa suuraddu waxay suuraddu kaloo ka hadlaysaa sugidda sugitaanka ay sugayso nebinimada Muxa- nebiyullahi maxamed sala allahu alay wasalam iyo radda laga radinayo laga- dadkii inkiray kufaartii inkirtay ee inuusan nebi ahayn aaminsa- ee maaragtay ku andacoonayo inuusan nebi ahayn akhlaaqda islaamkana suuraddu aad bay xagga akhlaaqda ahlul islaamkana way ka hadashay qisatu imraati nuux baa mar kale iyaduna soo gashay suuradda iyadoo kooban iyadana horeynu uga soo hadalnay waxaa kale oo suuradda ku timi iyadana sidaa darteed suuradda suurat muminuun waxay noo soo bandhigtay eh, si maarata koob kooban oo iska xusuusin iska ah laba nooc oo gabdhaha ka mid ah nooc oo gaalo ah sida mu- eh, imraatu nuux oo kale oo inkastay guri ay ay nebi ku noolayd oo towxiidka ilaahay lagu fidiyo haddana ilaahay kuma anficin gaalnimadeedii ayay ku dhimatay qisada kalena waa gabadh saalixada oo ilaahay rumaysay oo taqiyad ahayd gabadh shaakira ahayd oo nimcada ilaahay maaragtay ku shukri noqday iyadana marka abaalmarinteeda waxay noqotay ilaahay inuu jannada maaragtay uu raalli ka noqdo jannadiisana uu maaragtay uu geliyo midda naarta gashana cadliga ilaah bay ku gashay midda jannada aadina fadliga ilaah bay ku gashay suuratu nuur baynu u gudbaynaa oo suuraddan ku xigta suuradda maqaasida ugu- ma ka hadashay ee xoogga saartay waxaa ka mid ah inay difaacday gabdhaha mu'minaadka ah, ayna ka digtay jariimada weyn ee loo yaqaano been abuurka gabdhaha xafiifaadka lagu been abuurto iyagoo wax samayn wax lagu sheego waxay kaloo ka hadashay axkaamta ka hadlaysa dhowrsanaanta iyo s- satarka in maarata gabadhu dhowrsanaato ayay ka hadlaysaa waxaa ku timi qisatu caaisha radia allahu canha baa suuraddan ku timi qisada caaishana radia allahu canha qur-aanka hal mo- hal meelun bay kaga timi oo suuraddan ka mid ah oo aayaadka ka hadlaya xaadiثat ifk ka soo bilaabmaya aayadda koob iyo tobnaad ee suurat nuur ilaa aayadda lix iyo labaatanaad arrintaas ayay qaada dhigaysaa oo aayaadka isku hadlayaan oo qaada dhigayaan mulakhaska haddii lasoo koobo qisada caaisha radi allahu canha ee suuraddan ku timi horta iyadu waa caaisha bintu abi bakrin sidiiq radia allahu canha wa can abiha iyadii abiheedu ilah raalliha ka noqdo kuuniyadeedu waa umu cabdillaah waxay dhalatay markii nebiyullaahi maxamed risaalada loo soo dhiibay afar sano kadib ama shan sano kadib nebiga ayaa guursaday iyadoo cumrigeedu u lix sano jir yahay wuxuuna la guri galay iyadoo sagaal jir ah sanadkii u horreeyey hijrada ee muslimiintu ay madiina isugu tageen sanadkii koowaad ee hijrada dhammaadkiisii ayuu la aqalgalay nebigu sal l slam iyadoo sagaal jir ah nebiguna gabadh kale gabadh bikriga oo iyada ahayn ma guursan dumarku guursadoo dhan garoob bay ahaayeen marka caisho laga reebo waxyiguna kuma soo degin gabadh kale isagoo lixaafkeeda ku jira ama go-eeda la howan basharkana ama bini aadamkana qofku ugu jecel yahay iyada ayuu ahaa sidai xadiis saxiix inoo sheegtay cudurdaarkeeda markii been lagu tuhmayna samada ilaahay kasoo dejiyey oo ka baraa yeelay waxay lagu sheegay ummaduna waxay isku raacday culimmadeedu oo ku ijmaacday qofku caaisha markii ilaahay bari yeelay kadib arrintaa ku sheega oo inay faaxisho samaysay aaminsan ama ku hadla inuu maayahay inuu gaal yahay kaafir inuu yahay ku gaaloobayo siduu ibnu qayim raxmatullahi caleyhi kitaabkiisa zaadulmacaad ku sheego caaisha markaa qisadana waxay ka hadashay markii xaadisatu ifki laga hadlayey ayaa magaceedu ku yimi iyo sheekada qisadeeda ku timaan leeyahay magaceeda sicad qur-aanka looguma sheegin ilaahay markaa wuxuu ilaahay maaratay caaisha maaratay uu gargaaray oo kitaab ilaa yowma alqiyaama la akhriyayo ayuu kusoo dejiyey arrinteeda suuraddu markaa ama qur-aanku gabadh kastoo mu'minada oo la qadfo oo waxayan samayn gabadh cafiifada oo waxayan samayn lagu sheego ayuu qur-aanku u gargaaray gabadh kastoo waxayan maaragtay samayn dulma dulman iyo cudwaanan loogu sheego lagu been abuurto qur-aanku waa isgarab taagay oo xuduud buu soo dejiyey gabadhii waxaa lagu sameeyo in qofkii ku sameeya xad laga oofiyo caasha marka munaafiqiinta ayaa ku been abuurtay oo inay faaxisho ku dhacday ayay ay dadka la dhex mareen ilaahay baa ka bari yeelay arrintaa xaashaa lilahi in caaisha waxaa samayso radia allahu canha aayaadka suuratu nuur ka mid a ayay yaa kusoo soo degtay isagoo ilaahay muminiinta kuwii muminiinta ah ee munaafiqiinta warkooda rumaystay qaadqaaday lagu canaananayo saxiix albukhaari marka waxaa ku yimi tafaasiilu qisati alifik baa ku yimi xadiis dheer ayaa ku yimi kitaabkaas caaisha waxay leedahay radi allahu canha kaana rasuulu llahi sala alla alay salam idaa araada an yakhruja safaran safaran aqraca bayna aswaajihi rasuulku markuu raba inuu safar aado safar kalena ma aadi jirin ama xaj buu aadi jirin ama ama jihaad safarra caadi oo dalxiisu nebigu ma aadi jirin markuu baxo dumarkiisa ayuu u qori tuuri jiray tii markaa qorigeeda ama sahamkeedu soo baxa ayuu kaxaysan jiray dumarka oo safarkaa u raaci jirtay caaisha waxay leedahay markaa markii loo baxayay qaswadii iyadoo qaswa loo baxaya ama dagaal ama weerar la qaadayo duulaan buu nebigu dumarka haddaan nahay nebiga noo qori tuuray markaa sahamkayga ayaa soo baxay anigaa nasiibkayga noqotay inaan raaco waan la baxay nebiga waan raacay waktigaasna waa markii xijaabka la soo dejiyey kadib oo dumarku markaa way xijaabnaayeen waxaa laygu qaadabileedahay waxaa leeyahay hawdaj hawdajku waa awr inta wax la sameeyo sidii guri oo kale awrka korka laga saarayo ama neefka geela oo qofka dumar ay geeliso aan la arkaynin marka awrka la saarayana iyadoo gudaha ku jirta la saaraya ama neefka geela la saaraya marka laga dejiyana iyadoo ku jira iyadaan la arag oo meeshaa ku daboolan ayaa laga soo dejinaya waan soconna bay leedahay markii maaragtay dagaalkii baa loo baxay markuu nebigu dagaalkii kasoo kasoo gadoomay oo kasoo faraxshay nimankii maarata reer uu la dagaalamayay gaaladaha mushrikiinta ahaa nebigu soo jeestay xagga madiina usoo laabtay madiinaan kusoo dhawaana bay leeda caisha radi allahu canha goor habeena ayuu nebiga markaa ku dhawaaqay in la guuro hala rarso hala baxo meel baa la degaya habeen kasta markaa habeenkii weli aan waagayan beriin baa laga baxaya marka nebigu wuxuu cilaamiyey in la rarso raxiil arraxiil in la baxo markii lagu dhawaaqay in la baxaya ayaan waxay leedahay baan yaan istaagay waxaan u baxa bay leedahay waan baxay ciidankii baan ka dhex gudbay siday xaajadeeda usoo gudato markaa arrintaydii soo dhammaystay waan soo jeestay oo meeshii aan maaratay aan ka baxay aan kusoo noqday cigeeshkuu deganaa qoortaydaan taabtay mise kuushii ii xidhnayd ee qoorta iigu jirtay ayaaba iga go'day oo maqan markaasaan laabtay bay leedahay caaisha radi allahu canha waan raadiyey meeshii aan maarata kusoo xaajo gutay baan ka raadiyey waxaan ku daahay bay leedahay oo waxay xabsiyey raadintii aan kuusha raadinayay ayaan ku daahay nimankii markaa awrka rari jiray ee hawdajka qaadi jiray saari jiray neefka geelaana way qaadeen oo way saareen iyagoo moodaya caaisha inay ku dhex jirto neefkii geelahabay saareen hadiyo goorna waxay qaadi jireen iyagoo u malaynaya inaan ku jiro hadda caawana sidan aan u malayn gabadhii ku jirto qaaday awrkiiba saareen ama neefkii geelaha iska dheh dumarkuna berigaa waxay tiri dumar maaragtay hilib fuulay oo buurbuuran ma ahayne ama cayilan ma ahayne dad iska un baahida iskaga noolo aad baa loo dadku u fududaayeen marka may dareemin culaysba may dareemi jirin markay hawda iska qaadayaan haddaan ku jiro iyo haddaan ku jiro isku mid bu ahaa labada goorba khafiif buu ahaa len dumarku waaga cunto fiican ma heli jirin duruuf adag baa lagu jiray marka mayan qariibsan inuu fudud yahay hawdajku ama guradii lay saari jiray inay fududahay way rareen awrkii iyagoo moodaya inaan ku jiro bay leedahay caisha radiallahu canha markaana gabadh yar baan haabay leedahay oo da'yar awrkii bay dhaqaajiyeen ama neefkii geelahaa fa bacasuu aljamala wasaaru awrkii bay direen iyagoo ciidankii la guuraya markii dambe anugu kuu sheedi waan helay bay leedahay laakiin goorma heshay goor ciidankii meesha uu ka baxay oo laga guuray meeshii deganaa ciidanku aan kaga tegay baan soo gaadhay bay leedahay walaysa fiihi axad qofna ma joogo waa laga guuray waxaa markaa u qasdiyay meeshii aan bartii aan maaragtay aan habeenkii joogay hawdashkaygu yaallay ayaan iska ayaan tegey waxaan u maleeyay markay itabaan oo inaan maqlay ogaadaan in markiiba soo laaban doonaan anoo meesha markaa fadhiya markaan meeshii fadhiistay waxay tidhi lulaa iga tambadisay qalabatni aynaaya anima hurday qabatay meesha baan ku gamay waan seexday bay leedahay caisha radiallahu canha wa kaana safwaan ibnu mucadal assulamiy ninkaas saxaabiga ah ayaa muxuu markii hore habeenkii seexday meel ciidanka ka dambayso keligii isagii gaadiidkiisii wuxuu kusoo waabareystay meeshii aan deganaaba kusoo baxay meeshii aan geeshka kaga hadhay ciidanka kaga hadhay wuxuu arkay muuqaalkayga ma bidhaantaydii uu meesha arkay qof inuu meesha qof fadhiyo arkay jiifo qof hurda inuu meesha joogo arkay waa ii dul yimi horena wuxuu u arki jiray qabla inta xijaabka dumarka lagu soo rogin dadku iska wejiga banaaneen iska banaaneen buu arki jiray waxaan ku toosay bay leedahay isagoo istirjaacsanayoo leh inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun markuu arkay in caayisho tahay qoftan awrkiibuu fadhiisiiyey ama neefkii geeloo fadhiisiiyey wuu ka durkay markaa arkaas waan gadareema inuu leeyahy soo fuul waan faal awrkii baan fuulay wuu dhaqaajiyey awrkiiba hogaanka qabtay oo igu kaxeeyey ilaa aanu ciidankii uga imananay markay ku degeen meel duhurkii markay gool duhurkii meel ku degeen baan soo gaadhnay waxay leedahay caayisha fa halaka man halak markaasay dadkii ah ma aragtaan iyadiyo ninkan isla hadhay waa kan dee beentiiba waxbay dhureen ninka arrintaas ka madaxda ka ahaa ee arrintaas dadka u bilaabay ee arrinta wadwadayna wuxuu ahaa ra'sul munaafiqiin ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu ubaya bin salool bani saluul madiinaan soo gaadhnay bay tidhi caayisha radiallahu canha xanuun baa marka ay qabtay muddo shahra fashtakaytu biha shahran marka madiina soo gaadhay bil dhanbaan xanuunsanaya bay leedahay dadkuna arrintii bay wadwadaan na ma oga waxay kala socotay iyadoo markaa ma laha arrintaba waxba kama oga caayisha radiallahu canha hadalkii asxaabul ifkigu ama raggii been abuurayaasha ahaa ay sameyn baa dadkii wadwadaan qaar muslimiin oo mu'miniin xataa ku dhacay arrintii la wadwaday laakiin waxaa shaki gelin jiray bay tidhi markaan xanuunsanayey rasuulka kama helayo kuma arkayo wuxuu markaan xanuunsado si igu dhibrin jiray oo ii wareysan jiray oo arrintii nebiga kuma hayo waxaan ku arki jiray nebigu marka xanuunsado uu de maaragtay iga warhayn jiray oo iiman jiray oo waraysan jiray arrintiiba nebiga kama dareemayo nebigu waa soo gelayaa dadku salaamayaa markaasuu odhanayaa kayfa tiikum bal ka warrama gabadh iyadii ka warrama tii ka warrama aniguna waxay leedahay wax alla waxaan ka dareemaya arrimahaas iyo waxaan dhacay iyo dadku inay been wadwadaan ma ogaana ilaa aan maarata ka caafimaad ka soo daahay ama ka soo kacay xanuunkii habeen habeenada ka mid a anigiiyo waxaa israacnabad gabadha loo yaqaano umu misdax gabadhaas ayaa habeen israacnay anagoo raba inaan soo xaajo gudano waxay leedahay dumarku habeenkii unbay xaajada gudan jireen oo u bixi jireen banaanka say maaragtay maalinta cidna u arag habeen madoobay intay ka dhex baxaan meesha la degan yahay iyo magaalada bay xaajadooda soo gudan jireen oo soo laaban jireen habeenkii waqti aan hay maana bixin jirin maana bixi jirin waa intaan la samaysan bay leedahay musquulaha oo guryaha agtooda oo lagu xaajo guto guryaha ayaa agtooda inaan kaniif aana ka samaysan shaqada iyadu waxay ahayd shaqadii carabta lagu yaqaan herbaadiya banaankaa iska aadi jiray xaajadeeda ku gudan jiray bay leedahay anigiyo umu musdaxa waxay leedahay ayaa waxaan la kulannay gabadh loo yaqaano bintu abi ruhum annagoo soconayna caisha maxaa markaa umu misdax baa markaa turunturootay ama kuftay maradeedii bay isku taagtay oo ku turunturootay markaasa waxay tidhi tacisa misdax misdax bay wax ka sheegtay odaygeedii abu misdax bay wax ka sheegtay fa qultu laha caisha waxay ku odhanaysaa bi'sa maa qulti na waxaa tidhi xumaa xumaan badana ma waxaad caayaysaa nin dagaalkii beder xaadir ahaa badriyiintana aad baa loo qiiman jiray raggii beder ka qayb galay saxaabadii ka qayb gashay markaasay waxay tii wax ma ogide miyaadan maqalin dadku waxay yidhaahdeen markaasay ii sheegtay dadku waxay maaragtay asxaabul ifki waxay samaynayeen ay ku hadleen bay ii sheegtay waxay leedahay xanuunkii baa xanuun iigu darsamay xanuunkii markii hore baan xanuunsanayay xanuun baa iigu darsamay bay leedahay way murugata caaisha radi allahu canha gurigii baan ku laabtay bay leedahay rasuulka waa noo soo galay ama ii soo galay wuu na salaamay markaas wuxuu yidhi kayfa tiikum wal ka warrama tii ka warrama markaasaan waxaan ku idhi markaan arrintu arkay inay warkiiba soo maqashay moogtahay nebi alla waxaad ii ogolaataa gurigii labadaya aba guriga abahay hooyada in aado anoo markaa raba maxaan guriga abahay hooyada u aadayaa in arrintan la wadwado hubsado iyagona inay maqleen ogaado xaggooda bal iyagona warka waxay ka qabaan intay ka ogyihiin aan ku ogaado nebigu markaa way way ogolaaday ti inaan guriga aabbahay aado sala allahu alay salam labadii aabbaanu dhale baan u imi aabbiyo hooyaan u imi hooyada baa waxaan ku idhi maadaa yataxadasu bihi nnaas maadaa yataxadasu bihi nnaas oo waxaa tidhahdaa maa yataxadasu bihi nnaas dadku waxay ka hadlayaan maxay ka hadlayaan waa maxay waxaa laga hadlayaa waxay tidhi gabadhaydiyey isdeji ya waxay tidhi waxaaba yar waxaa yar ama weligeed ba aan dhicin gabadh qurux badan oo ninkeeduna uu jecel yahay oo gabdhana lala qabo waxaa maaragtay yar inaan laga hadlin ilaa akarna caleyhi hadalka waa laga hadlaa gabadh maaragtay day gabdhaha kale lala qabo ay ka fiican tahay ka qurux badan tahay ninkeeduna jecel yahay in laga hadla waa iska caadi markaasaa yidhi bay tihi subxaana allah bitacajub caisha waa la yaabtay wax dadku ku hadlayaan walaqad yataxadatu nnaasu bi haada dadku waaba ka hadlay arrintaa miyaa markaasa waxay tidhi caaisha habeenkaa waxaan hoyday ama habeenkaa waxaa iigu dhammaaday oo waagiisii iigu beriyey iyadaanan il isu keenin wax hurdo ah ilmadayduna ayaan kala joogsanaynin walaa aktaxilu binoom hurdana iskaba dhaaf ilma iga shumaysa hurdana iyada warkeedaba daa waan waa beriystay bay tidhi fa dacaa rasuulullahi sal ly slam nebigu wuxuu u yeedhay rag uu raba inuu la tashado arrinta caisho kala tashado nebigu wuxuu u yeedhay cali ibni abi aalib radia allahu canhu iyo usaama bin zayd radia allahu canhu labadaas saxaabi buu u yeedhay nebiga markaa waxay kuma soo degin ay baraayo yeelaya marka nebiga marka arrintii dheeraatay oo bil iyo sii maraysa wax la jira waxayna uu soo degi waayey aniga maaragtay baraayada uguma soo degin labadaas saxaabi yuu la tashaday nebigu oo wuxuu kala tashanaya waa maxay caasha inuu iska sii daayay in kale inuu iska furay in kale marka usaama isagu nebiga wuxuu u tilmaamay wuxuu ku dhahay xaaskaaga ama ahalkaaga laa naclamu wallaahi ilaa khayran ilah baan ku dhaartay waxaan khayr hayn anugu casho ku ognahay ma laha amaa caliyu bn abi aalib cali isagu wuxuu yidhi radia allahu canhu nebi allow ilaahay kuguma cerhiyeyin adiga dumar yani taa doontaa guursan kartaa lam yadiq illaahu calayk wاnisaau siwaha kaiir dumarkuna way badan yihiin yani ishaaro waawiya iska sii daay oo kale ah cali wuxuu ku daray was'al iljaariyata tasduquka gabadha guriga ka adeegta iyadana bal caasho waxay ka ogtay in waxaa hore uga shakido on kale bal weydii fa dacaa rasuulu llahi sal ly slam bariirata waa gabadhii goor ka shaqaynaysa fa qaala yaa bariiratu hal ra'ayti fiiha shay-an yuriibaka waxaad ka shakido caasho maku artay marna iladaa guriga kula noole fa qaalat bariiratu laa waladii bacahaka bilxaq may ilaahay xaq kula soo diray baan yaan ku dhaartaye maa ra'aytu minha amran aqmisuhu calayha waxaan kaga shakiyey wax maarata aan ku ceebay midna ma arag weligey waxaa keliya ku arka waxaa weeye waa gabah gabadh yar weeye jaariya weeyaan waa qof kaabda-diis toban iyo koob iyo toban wax saas tahay sideedaba fatanaamu can ilcajiini yacni way iska lulootaa cajiinkeeda iyo way ka ka seexataa markay markay qooshtay banaanka kaga seexataa fata'tii dawaajinu fatakuluha markaasay doorooyinkii waxaasu yimaadaan oo ka cunaan ihmaalka noocaas maahaane wax kaloo ceeba gabadha aan ku arkay mahale leedahay fa qaama rasuulu llahi sala alla alay salam min yowmi maalintaas nebigu masaajidku iska taagay wuxuu ka cudurdaar dalbay ninka la yihahdo cabdullaahi umay ibnu salool yaa iga cudurdaaraya buu leeyay ninkaas waa ninka ra-sulmunaafiqiin weeyaan rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man yacdirunii min rajulin balaqanii adaahu fii ahli war yaa iga cudurdaaraya nin dhibtiisu ay soo gaadhay xaaskaygii dhibtiisu xaaskayga xataa ay gaadhay fa wallaahi nebigu u dhaaranaya fa wallaahi maa calimtu calaa ahlihi ilaa khayran xaaskayga waxaan khayr hayn kuma ogi waxay kaloo ka hadleen nin way xuseen nin maa calimtu calayhi ilaa khayran ninkan safwaan ibnu mucadilla khayr waxaan hayn ninka laleeyahay caasho iyo isaga laisku tuhmayana waxaan khayr hayn ninkaasna kuma ogi wamaa kaana yadkhulu calaa ahlihi ilaa maci weligeena gurigeema sogol isagoo aniga la socda mooyaane fa qaama sacad ibnu mucaad waa naqiibkii reer aws saxaabigii weynaa jaliilka ahaa fa qaala yaa rasuula allah أنا والله أعذرك منه أنا قال نكا يقول إن كان من الأوس ضربنا عنقه وحده أنا قبيل كي غير أوس يعني كعبان يسو قرطان كشرينا وأن دلنا نكا دي صافور دبي وإن كان من إخواننا من الخسرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك أمر نسي ماذا حنك قولنا يساقنا هتدنا أمرتي markaasaa waxaa isxayn waayey naqiibkii reer khasraj sacd ibnu cubaada wa huwa sayid khasraj ninkaasaa istaagay saxaabiga radi allahu can caisha waxay leedahay wakaana qabla dalika rajulan saalixan nin khayr lagu ogyahay buu ahaa oo wuxuu ahaa naqiibka dhammaaya reer khasraj saxaabi aada u khayr badan buu ahaa walaakin ixtamalatu alxamiya casabiyadaa markan qaaday markii la yidhi nin qoyskiisaan dilayna ayuu ka xanuunsaday ka xanaaqay casabiyad baa qaaday markaasuu wuxuu ku jawaabay sacad ibnu mucaad buu u jawabay wuxuu ku yidhi kadabta lacamrullah wallahi been baad sheegtu ku yidhi laa taqtuluhu ma dilaysid walaa taqdiru calaa dalika mana awoodin inaad disho markaasaa waxaa istaagay nin kaloo reer awsa usayd ibnu xudayr baa istaagay faqaal kadabta waa dhaartay isaguna wallaahi lanaqtulannahu فإنك منافق تجادل عن المنافقين وأن دلنا أدو حتى إنه دودة منافقين تبعو دودة سامية دفاع سا فثار الحياني الأوس والهق لبدي يقول اسكوك عيبا ماشي وحبك بالله من لبدي يقول اسكوك عان رسولك إمرو جليان رسولك على المنبر صارا فنزل فخفضهم حتى سكتوا نبي قد شيء أرنتي أور لبدي خير كلا إلي مركاسو عاموسي عايسو حاليا مركاسو مغلس أقول النبي يقول اسكوك دوبي مساعيس كمياش أرنتو خد عايسو وبكيت يومي لا ير لا يرقى لي دمع iyada ilmadeedu kala joogsanayn baan maalintaas dhan ooyay bay leedahay marka saa looga hadlay arrinteeda masaajidkiina raggii labadii qolob hataa labadii ansaartii iyo heer labadii qoys reer ansaareedna saa isugu dhaceen hurdana iskaba dhaaf warkeeda ilmadeedu baa saa u shumatay bay leedahay caaisha radiallahu canha waxaan markaa labadeedii aabe ama hooyada iyo aabbahay dheh ayaan ku waaberaystay habeenkii oo dhan waxaa markaa waxaan laba habeen iyo maalin baan ooyay bay markaa muddadaas kala si aan kala joog lahayn kala go' lahayn ilaa aan u maleeyey inuu oohintan ay beerkayga kala dhambali doonto beerka ay dilaacin doonto xanuunka ii geysatay oohintayga ilmadan iyo iyo murugadan labadii aabbo ila fadhiyada leedahay abihii hooyadii agteeda fadhiya anna aan ooyayo gabadh reer ansaara ayaa istadana soo garaaday albaabka inay soo gasho fa aadantu lahaa fajalasat tabkii macii gabadhaasna waa ila oyday markay murugada isaaran aragtay bay gabadhaas reer ansaareen ila oyday oo hintii ugu dartay annagoo xaaladdaa ku sugan rasuulkii baaba soo galay wuu fadhiistay sal allahu alay wasalam walam yajlis cindii min yowmi qiila maa qiila horena agteeda ma soo fadhiisan jirin shahar dhanna ayaana maaragtay nebigu joogay wax kuma soo degin arrinteeda ku saabsan kuma soo degin nebigu waxay tii markaas wuxuu tiri fatashahad shahaateenka laa ilaha illa ilaahay buu maaragtay حديث أيوم مرت كل واقع ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا أرهم حسن كان مغلي أرنت بوش يا عائشة فإن كنت بريئة فسيبرئك الله هدات بريئتها إلى هداتها بريئتها وحبعض الصمين إله باكو برائية لدونه وأرنت هذا عضين دونه هدي لكن أرنت أنا أدخل عضي إلهي دم بدافع ويديسو إلهنا أطوبة كان addoonku hadduu ictiraafo oo qirto dembigu ku dhacay markaana ilaahay u toobad keeno ilaahay toobadda wuu ka aqbalaa rasuulku markuu hadalkiisi dhammaystay waxaan idhi bay leedahay caaisha markaas ilmadii baaba iga godayba fallasaqa dumci ilmadii shumaysa baa iga joogsatay ilaa aan dareen ilaahay arkayn waxba ka soo baxin wax ilmaa ayna ka soo baxaynba aabbahay baan waxaan ku yidhi ajib canii rasuul allah u jawaab nebiga iga jawaab anuu hadli maayo iga jawaab abo bal nebigu wuxuu ku hadlay ka jawaab abubakr markaa wuxuu yidhi wallaahi ma adrii ma aquulu lirasuulillah waxaan rasuulka ku yidhahdo ma garanayo hooyada baa marka ku yidhi hooye iiga jawaab nebiga u jawaab celi aniga hadal iuma jire nebigu wuxuu yidhi ka jawaabaan ku idhi iyaduna sidoo kaleet hooyadeed wallaahi ma adrii ma aqulu lirasuuli llahi sala alla alay wasalam caaisha waxay tii markaana gabadh yar baan ahay oo da' yar qur'aankana aada uma akhriyi jirin yani qur'aan badan markaan ma xifdsanayna ma aqoon bay ka wadaa faqultu inii wallaahi لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس والله وأنا قاعد إن المقشين وحدتك كهرليان ووقر في أنف- أنفسكم وصدقتم به قلبي إنه وحاس كدك وأنا الرميستين ولا إن قلت لكم هذا إذا كل هذا إني بريئة والله يعلم إني وأن والله أعلم إني لبريئة إلهنا وأوجي أنا بريئة هذا هي لا تصدقوني ما رميسانسان لا تصدقوني بذلك أرثا ما رميسانسان ولئن اعترفت هذا اسك اعتراف وحنا كل عن شيكته ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة إلهنا وأوجي أنا بريئة كاهي أنت هذا إذا غرته لصدقتموني بعد رميسان إنسان بينتا ويقر رميسان إنسان والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأمل